magaalada barawey ee gobolka shabeellada hoose waxaa dhowaan booqday mas-uuliyiin ka socda laamaha amniga oo uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya axmed cali daahir mas-uuliyiintan ayaa baraawe u tegey in ay baaraan sida ay ku dhacday in la dhoofiyo dhuxushii taallay dekedda baraawe inteedii badnayd taas oo horey loo joojiyey in la dhoofiyo xeer ilaaliyaha guud axmed cali daahir ayaa v o a u sheegay inay xirxireen mas-uuliyiintii magaalada baraawe gaar ahaan guddoomiyihii iyo weliba qaar ka mida saraakiisha ciidamada kuwaas oo lagu eedeeyey inay bixiyeen amarka lagu dhoofiyey dhuxusha xeer ilaaliyaha ayaa khadka teleefonka ugu warramay ismaaciil xuseen farjar kadib markii aan helnay xogo khuseeya in dhuxul si sharci daraa looga dhoofiyo dekeda baraawe magaalada baraawe islamarkaasna xukuumaddu iyo madaxweynuhuba ay awaamir kasoo saareen in dhuxushaas aan laga dhoofin karin la mamnuucay sidoo kalena united nations security councilkuna ay kasoo saareen muxuu ahaa iyagana ay kasoo saareen awaamir lamid ah in mamnuuc ay ka tahay dalka soomaaliya in dhammaantiisba laga dhoofiyo dhuxusha lagana jaro lagana sameeyo xogahaas markii aan helnay kadib ayaan runtii mas-uuliyiin iyo hay-adaha baarista iyo law enforcementiga ka kooban oo anigu aan hogaaminayo oo xeraalinta militariga ay ku jiraan oo nabadsugudu ku jirto oo ay boolisku ku jiraan oo militarigu ay ku jiraan ayaa marka safar ku tagnay si aan baaris arrimahaas eedahaas lasoo jeediyo ugu sameyn marka baraawe markii aad tagteen maxaa ku aragteen
ficlan baraawe markaan tagnay waan kuurgal badan iyo baaritaan fara badan ayaan ka sameynay tallaabadii ugu horreysay oo aan aragnay waxay noqotay in dhuxushii taallay markii xukuumaddu dowladda soomaaliyeed ee maamulka baraawe la wareegtay shantii bishii octoobar saddex meelood marka loo dhigo laba meel oo kamid ah inay dhuxushii maqan tahay the same timena waxaan baaristii ku ogaanay in dhuxul kale xataa ay soo gashay oo iyadana ay dhooftay xogaha aan helnay iyo baaritaankii kadib waxaa noo soo baxday ilaa saddex doonyood oo buuxa oo dhuxula inay ka baxday magaalada baraawe tan iyo intii ay maamulka iyo awoodda dowladda gacanteeda ay ku jirta dabcan dee awood ciidameed baa meesha joogta oo militarigii baa jooga ciidamadii midooda africa jooga cidda aada u amarkan fududaysay inay baxdo dhuxushaasi waayo kolley amarka wuu jiraa oo cidina ma dhoofin karto dadka ganacsatada ee dhuxusha iska lehna awood ay ku rartaan iyada oo aanay amar haysanin ma jiri karto sidaa darteed inuu jiro awaamir ka timid xagga ama military ha noqdo ama hay-ado kaleba ha noqdaane inuu jiro way caddahay sidaas baana baaristu ay ku wajahneyd runtii baaritaankana kama hordhacayo laakiin ilaa hadda dad mas-uuliyiin ah oo guddoomiyii degmada ku jiro oo taliyihii nabadsuguda ku jiro oo taliyihii saldhigga boolis ku jiro oo taliyihii ururka meeshaa fadhiya militariga uu ku jiro ganacsatadii dhuxusha lahayd ganacsato doon doonanka lahayd qaarkood ayaa tuhun ahaan ilaa hadda u xiran oo baariso ay ku socota marka guddoomiyihii wuu xidhan yahay iyo saraakiisha kale ama mas-uuliyiinta kale ama ganacsatadaasi dhammaantood
ha gacanta dawladda ayay ku jiraan waa xil marka baaris baana ku socota marka goorma ayaa xidheen oo ama intii adduunkani soo baxay ilaa goorma tallaabadana qaadeen
tallaabadan kolley maalintii sabtida ahayd ayaan anagu baraawa tagnay kadibna baaritaankaygii muddo yaroo kooban ilaahay maadiis waa baaritaan aada u u qoto dheer oo tiam aada u culus ay runtii ay hogaaminayeen bay ahayd baaritaankiina si deg dega ayaan maaragtay u guda galnay laga bilaabo waktigaas waxay ka dambeeyeyna xubnahaasi waxay soo galeen gacanta dawladda haddana baaris baa lagu hayaa oo intooda badan muqdishoay joogaan markaad eegtid ciidamada amisom ayaa iyana dee magaalada ciidamada jooga ka mid ah iyaguna dee dabcan wayn ognahoo awood bay leeyihiin iyagu door noocaa bay arrinta ka ciyaareen baaritaanku nooma cadaynayo inay involved ku ahaayeen ciidamada amisom magaalada meel ka baxsan oo ambrela la ambreza la yidhaahdo ayay degan yihiin amniga iyo ayayna aada u ilaaliyaan ayagana markii aan wareysanay oo qoraallo ka qornay on qaarkood caddeyn ka qornay waxay noo cadeeyeen inay jirto dhowshaas in la dhoofiyey kala hadleen mas-uuliyiinta degmada iyo maaragtay mas-uuliyiinta militariga meesha joogay ayna u caddeeyeen mas-uuliyiintaasi inay iyagu ay amreen oo ay tahay wax si sharciga ku baxayso marka wax saameyn ahoo ay ku lahaayeen ma jirto laakiin ayaga waxaan ku haysanaa oo runtii ay lug ku leeyihiin kagaabis ay ka gaabiyeen mandatekoodii maxaa yeelay waxay ku joogaan united nation mandatekeeda security council mandatekeeda ay ku joogaan security councilkuna wuxuu kasoo saaray arrintan qaraar buu kasoo saaray oo mandate-ka amisom uu ku daray inay mamnuuc tahay in laga dhoofiyo dhuxul meel kasta oo soomaaliya kamid ah awood bay u leeyihiin marka inay kaga hortagaan ay ku joojiyaan qaanuun ahaan iyo mandate ahaanba laakiin waxaad moodaa inay ka gaabiyeen taasna waa su-aalo hadda socda oo iyaga nafsadooda wax laga weydiinayo kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo khadka taleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga